bismi illaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaado qodobada warka caawa kuwada ugu dorkaroon webiga shabeelle oo ka fatahay tulada nuukaayo oo ka tirsan degmada jowhar wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya oo maanta munaasabada soo dhoweynah ugu sameeyey wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ee dalka iraaq xarunta tababarka booliiska ee jenaraal kaahiye dhimasho iyo dhaawac ka dhashay dagaal ka dhacay gobolka shabeellaha hoose wasiirka maaliyadda soomaaliya oo khudbada ku saabsan horumarka dhaqaalaha soomaaliya ka jeediyey shirka heerka sare ee bankiga adduunka midooda afrika oo sheegay in soomaaliya weli u baahan tahay ciidamo shisheeye oo la dagaalama al-shabaab warka dibadnaa waxa aad ku dhegaysan doontaan suudaan oo dad ay gaajo iyo horaad ugu dhinteen qodobadaasi wuxuu kusoo kordhaa ayaad warka ku dhegaysan doontaan hadduu ay beenooqada
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkaroon markana waxaad kusoo dhawaataan warkiyo faahfaahsan aynu ku bilaabnay webiga shabeelle ayaa ka fatahay tuulada nuuka taas oo hoostemaada degmada jowhar bashiir cali daahir ayaa warkani inoo faahfaahinaya xilli webiga shabeelle oo soo buuxdhaafiyey ayaa tuulada nuunka oo ka mid a tuulooyinka hoos yimaada degmada jowhar uu fatahaad ka sameeyey webiga shabeelle waxaana lagu soo waramayaa in ay qoysaskii degnaa tuuladaasi ay ka barakaceen halkaasi kaasoo ay u barakaceen goobo taaga ay sidoo kale tuulooyinka u dhowdhow dalagyadii ay beereen beeralayda ayaa lagu soo waramayaa fatahaadda ay saameyn ku yeelatay laba goobood ayaa lagu soo waramayaa in fatahaad webiga uu ka sameeyey tuulada nuunkay sida uu idaacadda jowhar u xaqiijiyey cabduqaadir goonjiyo oo ka mid ah dadka degan tuuladaasi waxaana uu tilmaamay in haatan ay baahi weyn u qabaan agabiyada lagu xiro fatahaadda taasoo ay u baahan yihiin in ay helaan waxaana ka dalbaday maamulka inay la soo gaaraan yaaw fatahaadaas macnaha waxaa ka dhacday laba meel buq caadi oo webigu soo go-day oo lix talaad ay gaarayso meel kalena shan talaad iyo bar ay gaarays meel saddexaad halkan inuunkaa u dhahayso afar talaad iyo bar waaye dadkii waa u kala go waay maada gurmadka aad xoogoo noogu xumaaday banaan magaalo dhexdeeda laba meel oo ka baxay laba meel oo ka baxay dadkii biyaa kasoo kaciyaabeen nimanaaskii biyo xero loo haaya xali waarigaas korkeena ka beriy webigaa macnaha gaw dhan malaha webiga waa gafuur uurka wahaaya lebeel waay biyaha dhan bedkaaba ka sareeya biyaha sareeya marka qoysas barakacay miyaa jiro qoys barakac waa jiraa qoysaskii xaafadda hoos degneed oo dhan waa soo barakacday waxay degeen webiga guurkiis wallahi ni qiyaastooda haddaan qiyaaso boqol iyo lixdan ruux amal waa barakacdayna qaar halganay aadeen qaarna guurkay degan beer maba jirto beera ayagoo la fardhiyo abuur la geliyo makiin lagu beeri lagu fardhiyo oo galeeda laguma dhigiyo afar baal iyo shan baal ay taha biyo ay dhaa galey nyaanyo digir bocor maamulka waxaan ka codsanaynaa xoogo horta aniga anigii naagahayno amba iska xamaalane laakiin inay nagu soo taageeraan gurmud oo loorar haddaan waxaan aragnay xali meelaan loor wayni a naagaada aada naagaha dharkoodi naagaha dharkoodi baatiyaasha cambuuraha inaa inta inta laga xiro aciid lagu sugaayo la beerayo tuulooyin kale oo hoos yimaada degmooyinka jowhar mahadahay iyo balcad ayaa inta badan cabsi weyn qaba inuu fatahaad webiga shabeelle uu ka geysto taasoo haatan webiga uu wado biyo aad u sarreeyo taasoo cabsi weyn ay ka qabaan in uu webiga ku fataho wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya ayaa maanta munaasabad soo dhoweyn ah ugu sameeyey wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ee dalka iraaq xarunta tababarka booliiska ee jenaraal kaahiye abshir cabdulaahi ayaa muqdisho ka soo diray waxaa kulan soo dhoweyna heerkiisunu sareeyo dugsiga ciidanka booliiska soomaaliyeed ee jenaraal kaahiye loogu sameeyey wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga dalka ciraaq cabdul amiir oo shalay soo gaaray magaalada muqdisho ugu horeyn inta aan la gudagelin munaasabadda soo dhoweynta ayaa waxaa salaan sharaf ay ka qaateen wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya jenaraal cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag iyo wasiir cabdul amiir cutubyo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiil ciidan taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed wasiirka amniga dalka jenaraal cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag iyo martida la soo dhoweynayey ee uu hogaaminayey wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga dalka ciraaq cabdul amiir goobta ayaa lagu soo bandhigay xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya soomaaliya ciraaq xiliyadii adkaa ee ay garabka isu ahaayeen labada dal iyo guulaha ay isla gaareen wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga dalka ciraaq cabdulamiir ayaa la guddoonsiiyey hadiyado kala duwan oo isugu jira allaabo hideeye dhaqan ah iyo bilada sharaf janaal asad cismaan cabdulaahi iyo wasiirka amniga dalka janaal cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag ayaa hadiyadahan guddoonsiiyey wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga dalka ciraaq sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga dalka ciraaq ayaa hadiyado oo uu dalkiisa ugu talagalay guddoonsiiyey taliyaha ciidanka booliiska iyo wasiirka amniga dalka janaal cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag kadib guddoonsiinta hadiyadaha ayaa waxaa goobta ka hadlay wasiirka amniga dalka janaal cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag wasiir fartaag ayaa tilmaamay in dalka ciraaq uu yahay walaal soo jireen ah uuna ka dhexeeyo xiriir qoto dheer waxa uu sheegay in wasiirka iyo wafdigiisa ay dalkooda labaad ay yimaadeen farxiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda ciraaq ee wafdiga balaaru hogaaminayo ee soo dhowaada mar labaad iyo mar saddexaad insha allahu tacaala wakhtiga ciriiri nagu ah ee waxaan ku faraxsannahay haddaan nahay shacabka soomaaliyeed iyo madaxda soomaaliyeed iyo ciidanka soomaaliyeed walaalahayaga ciraaq oo noo yimid markii ugu horreysay dhowr iyo soddon sano kabacdi aad baan ugu faraxsannahay waxaan rabaa inaan marka mahadcelin kabacdi iyo shagoontin aan ku soo dhoweeyey laba kelmadood si uu noo dhaho wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ciraaq cabdulamiir welcome wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga dalka ciraaq cabdulamiir ayaa sheegay in si weyn loogu soo dhaweeyey soomaaliya loona muujiyey walaalnimo waxa uu tilmaamay in soomaaliya iyo ciraaq waxyaabo badan ay iska kaashan doonaan
بداية أعبر عن جزيل شكري وامتناني وتقديري لما لقيناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من قبل الحكومة الصومالية حيث سلمنا يوم أمس دعوة من رئيس الجمهورية العراقي إلى السيد رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية لحضور مؤتمر القمة العربية وبنفس الوقت تربطنا علاقات صداقة وأخوة مع السيد وزير الأمن الداخلي واجتمعنا هذا اليوم وكان عندنا لقاء مهم جدا مع السادة وزير الداخلية والسيد وزير الأمن الداخلي وهناك رؤية لتعزيز التعاون والتنسيق وكذلك التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات في مجال الامن وبناء قدرات الشرطه الصوماليه. نحن في العراق مررنا بكل المراحل التي انتم سابقا كدوله الصومال مررتم بها.
dhimasho iyo dhaawac ka dhashay dagaal ka dhacay gobolka shabeellaha hoose cabdiqadir jakarta ayaa ina faahfaahinaya ciidamo ka tirsana kuwa kumaandooska ah xoogga dalka soomaaliyeed ee danaba ayaa howlgal gaar ah waxa ay ka fuliyeen deegaanka beledul amiin oo hoostaga degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose howlgalkaas oo uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac ciidamada oo la sheegay inay wateen diyaarad helikobter ah ayaa u daatay guri ku yaala deegaankaasi iyaga oo baadigoobay sida la sheegay nin magaciisa lagu sheegay maxamuud abuukar oo la sheegay inuu yahay nin ka tirsan ururka al-shabaaba dagaal kooban ayaa deegaanka beledul amiin ku dhex maray ciidamada danab iyo ninka la sheegay inuu ka tirsanaa al-shabaab waxaana ku geeriyooday laba carruur ah oo ay dhashay gabadhiisa halka ay ku dhaawacantay haweeneyda carruurtaasi dhashay ciidamada kumaandooska xoogga dalka soomaaliya ee danab ayaa ku guuleysan inay gacanta kusoo dhigaan ninkaas oo baxsaday sidii ay warbaahinta u sheegeen dad goobjoogayaal ah taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa weli wax faahfaahinah ka bixinay howlgalka ka dhacay deegaanka beledul amiin oo hoostaga degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose iyadoo ay xusud mudan tahay in dhowr jeer ciidanka danab howlgal gaar ah ay fuliyeen ay ku dileen qaarkoodna kusoo qabteen saraakiil ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaaba wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya biixi imaan cige iyo wafdi hogaaminaya oo ku sugan magaalada washington d c ee dalka maraykanka ayaa ka qayb galay shirka heerka sare ee bankiga adduunka shirkaasi oo ay kasoo qayb galeen qaar ka mid a wasiirada maaliyadda dalalka africa ayaa wasiirka maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya biixi imaan cige wuxuu u jeediyey khudbadda oo nuxurkeeda ugu hadlay horumarka dhaqaalaha soomaaliya iyo dadaalada xukuumadda ee ah kobcinta dhaqaalaha iyo maalgelinta fursadaha muhiimka ah oo shaqo abuur unoqon kara bulshada soomaaliyeed wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya sidoo kale hadal jeedintiisa waxa uu diiradda ku saaray sidii loogu gudbi lahaa xaaladaha jilicsanaanta xilliyada adag isagoo tilmaamay in dowladda ay dejisay qorshayaal muhiim u ah oo adkeysiga aafooyinka dhaca xilliyada qaar marka loo eego xaaladaha dalalka soo koraya colaadaha iyo masiibooyinka dabiiciga ahna ay ku dhaceen soomaaliya waxa ay hogaaminaysaa sida loo maro dhabaha soo kabashada iyo horumarinta dhaqaalaha dalka midooda africa ayaa sheegay in soomaaliya ay weli u baahan tahay ciidamo shisheeye oo la dagaalama al-shabaab sumeeye cabdiqadir ayaa inoo eegeysa gudoomiyaha midooda africa maxamuud cali yuusuf oo la hadlayay ka qaybgalayaasha wadamada ay ciidamada ka joogaan soomaaliya ayaa carabka ku adkeeyay in soomaaliya ay weli u baahan tahay taageerada wadamada midooda africa gudoomiye maxamuud ayaa qiray inay jiraan horumar ay dowlada soomaaliya ka sameysay dagaalka ay kula jirto al-shabaab iyaga oo taageero ka heliya kuwa nabad ilaalinta ee jooga soomaaliya isaga oo xusay in howlgalka cusub ee awsoom uu muhiim u yahay sii joogteynta guulahaasi inkastoo ay soo food saartay caqabado dhaqaale ururka midooda africa waxaa ka go-an inuu abaabulo wax weliba oo laga maarmaan u ah socodsiinta howlgalka cusub dadaal iyo iskaashi ayaa lama huraan u ah in la adkeeyo howlgalkan ayuu gudoomiyaha midooda africa hadalkiisa sii raaciyey waxa uu sidoo kale khudbadiisa ku xusay in xasiloonida soomaaliya keliya ay faa-iido ugu jireen geeska africa balse ay sidoo kale faa-iido u leedahay nabadda caalamka gudoomiyaha ayaa bogaadiyey shaqada ay wadaana ciidamada ka socda midooda africa iyo kuwa dowlada federaalk soomaaliya ee dadaalka ugu jira dhismaha dowladnimada soomaaliyeed halkaa aad naga dhegaysanaysaanna waa radio jawhar markana warka dibadda mid ka mid ah hay-adaha gargaarka ee ku sugan gudaha suudaan ayaa sheegay in dad badan oo ka qaxay kooxda r s f ay u dhinteen baahi amaaraad cimilada aad ku u heer kulol awgeed madaxa howlgalka n r c ayaa ku qeexay xaalada ka taagan magaalada tawiila in ay yihiin kuwa aada loogu argagaxo iyadoo in ka badan boqol kun oo qof ay ka qaxeen gobolka ay colaadaha ka taagan yihiin dadka ugu badan ee xaalada daran ay haysato ayaa ah kuwa ka yimi xerada zamzam ee la burburiyey mid ka mid ah kiisaska ugu daran waxaa ka mid ah kiiska gabar ay kufsadeen kooxaha hubaysan iyada oo doonaysa inay magaalada gaarto waxa ay mar dambe u geerootay dhawaacadii kasoo gaaray kufsigaasi akhyaartan dhegeysanaysaa caawa war wixii dalkay iyo dibadda naga soo gaarayba waa naga intaa ciddu warka yaga saygana waxay dib ugu daalacan karaan barta facebook aanu ku leenahay radio jawhar sidaas iyo nabadgelyo